muruun dhaacyaala muslimiin arrin la miideeyo waa muhiim
munaasabadda oo ahayd mid ballaaran oo goobjoog ay u ahaayeen odayaasha salaadiinta iyo waxgaradka beesha mudulood iyo odayaal ka socday qabaa'ilada gobolka ayaa beesha mudulood qaybtooda ku dhaqan jubbooyinka ku doorteen suldaan cusub oo beesha ku hogaaminaya shareecada raxmaanka muddo laba bilood ah ayay socotay diyaarinta iyo iskudabarididda munaasabadda oo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan xarakada shabaabulmujaahidiin beesha ayaa wadatashi dheer kadib caleemo saaratay suldaan cabdifitaax xasan maxamed oo noqonaya suldaanka beesha mudulood ee wilaayada jubbooyinka odayaal salaadiin iyo waxgarad ka tirsan beesha mudulood oo isaga kala yimid gobollada galgaduud mudug shabeellaha dhexe shabeellaha hoose banaadir gadow iyo jubbooyinka ayaa goobta ka sheegay inay la shaqayn doonaan suldaanka cusub mudulood lixda uu ka kooban yahay afarta ilma cusmaan iyo adeerkii adeerkiisu ka kooban yahay kulligaan waan ku bidaysannahay waa nin suldaan mudulooda ma aha suldaan mataqaanaa ee abgaal uu iska leeyahay anigu waxaan ka nimidnay meelo dheerdheer waxaa alla mahadda iskale mudulood ku duubaaya suldaan jubboodhiga ku duuba ilaha mahaddaa iskale allaha nooga dhigo suldaan diineed oo diinta islaamka nagu hogaamiya allaha nooga dhigo cabdifataax muduloodda doose dhex maray ee jubbooyinka oo isweydiiyey waxaa waaye ninnin cabdifataax xagga diinta xagga asluubta xagga macruufada suldaan cabdifitaax xasan maxamed oo ah suldaanka cusub ee beesha mudulood wilaayada jubbooyinka oo goobta ka jeediyey kelimad kooban ayaa ballan qaaday in beesha uu ku hogaamin doono shareecada isagoo u soo jeediyey inay kala shaqeeyaan wixii kheyr ah allahuma yaa muqalib alquluub habbit quluubii calaa diinik waxaa halkan kale ka ballanqaadayaa xilka lii doorta in aan ku hogaamiyo diinta islaamka si kalsooni ah si shareecada waafaqsan baysha mudulowd waxaana ka codsanayaa baysha wixii kheyr ah ama wanaag ah inay u garab istaagaan xilkan oo aadka u culus oo lii doortay oo idinkana inaan idinku hogaamiyo diinta islaamka diyaar ma u tihiin baysha mudulowd war diyaar ma u tihiin baysha mudulowd allaahumma fashhad allaahumma fashhad wajazaakum allaahu khayr wilaayada jubbooyinka ayaa suldaanka cusub guddoonsiisay kitaabka qur-aanka qori a k ah raayada tawxiidka iyo gaari raayada iyo kitaabka waxay rabaan in la difaaco kii lagu difaaci lahaa oo qoriga ee islaamka ilaahay subxaana wa tacaala inuu ku dilaaco rabo muslimiinta ku difaaco ayuu noqonayaa midda ugu dambaysa oo lagu wareejinayo hadiyadda baabuurka ku shaqayn lahaa oo qoriga iyo raayada iyo kulli uu ku qaadi lahaa ayaa la guddoonsiinaya ilahay idinkisa jazaakum allahu khayran wa baaraka allahu fiikum qabaa'ilada ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya ayaa waxaa horkacaya hogaamiyaal dhaqan oo beelaha ku hogaamiya shareecada raxmaanka maadaama ay meesha ka baxeen xeerar ka fogaa shareecada oo waagii hore odayaasha dhaqanka ay ku xalin jireen xurgufta iyo gacanka hadalka soo kala dhex gala beelaha soomaaliyeed